Gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaane way weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir ayaa dhagax dhigay wado laami ah ee fila moscow oo isku xirta buundooyinka degmada xamar jajab iyo waaberi ee magaalada muqdisho munaasabadda dhagax dhiga waxaa goobjoog ka ah gudoomiyaha degmada xamar jajab iyo gudoomiyaha degmada waaberi iyo marti sharaf kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaane ayaa ka waramaya dhagax dhiga wadadan xamar jajab iyo reer waaberi waan kaaga mahadcelinaynaa soo dhoweyntiinna iyo sida aad ugu faraxsantihiin waddadan ahmiyadda idin leedahay bulshada soomaaliyeed iyo isu socodka magaalada muqdisho ahmiyadda ay u leedahay ayaad ka turjumaysiin saaka inaad qoraxdan taagnaatiin maamucolayna waa taagan tahay waa yeelkii degmada waaberi dhammaantiin waxaan idin leeyahay waa ku mahadsantihiin soo dhoweyntiinna intaa kadib waddadaani hadda ka hor laba kun iyo toddoba-iyo tobankii bilowgeedii ayaan shirkad siinay laakiin sidii aan rabnay ugamaysan shaqaynin waddadan waxaa ka muuqday shalay salaadii subax ayaan soo baxay hal saac iyo markay aaday ayaan kormeer ku imiday waxaan arkay burbur baasan iyo dhiiqo iyo wasaq iyo qurun ayaan ku arkay taas annagoo ka jawaabayno ayaan go'aansanay maanta inaan dhagax dhigno haddaan nahay maamulkii gobolka banaadir si waddadaani laamgeeda loogu soo celiyo waddadaani way noo dhagax dhigan tahay shaqadeedina waa bilaabanaysaa shirkadda dhisaysana waa lagula xisaabtamayaa howlaha guud ayaa joogo ayagaa laga rabaa inay kor taagnaadaan injineeradii dowladda hoose iyo kulli way joogaan ayagaan ka rabnaa inay dul taagnaadaan waddadaani inaysan ku soo laabanaan rabnaa sidii berdhoweed oo kale waxaan islaa magaca fiya mooska waa iska magac dhib badan wax hadda naga quseeyo fiya iyo mooskiina hadda ma garanaayo marka waxaan rabnaa waddooyinka magacyadooda inaan bedelno oon u bedelno soomaali gudoomiyaha degmada xamar jajab maxamed sayid cali ayaa bulshada degmada kula dardaarminaya ilaashadan waddadan waxaan rabaa dhowr arrimood inaan halkan haddaan nahay reer waaberi mashruucii hal ku dhis dalkaada hal doolar runtii waxaan ugu faa'iidaysanay dhowr mashaariic aan ugu faa'iidaysanay waxaa ka mid ah aan ugu faa'iidaysanay dhismihii waddadii v liberia madda maanta la dhagax dhigay tii buundada oo ayadana madhow xarig jarkeeda oo noo soo dhow yahay marka insha allah waxaan rajaynaynaa mardhowni inaan dhagax dhigno waddada v uganda halkaase marka waa beri wixii waddooyin ah ay noogu dhammaanayaan kadib baa waxaan sii geli doonnaa mashaariicda kale horumarka marka maalmihii waanaa waa u soo socdaan reer waa beri hadduu alle admo waxaan rabaa marka bulshooyinka inaa dardaan yar halkan ugu gudbiyo waddadan fursad kaleaan helnay mar kaleaan noo dhisay waxaa laga yaabaa mar saddexaad inaan jaanis u helin waxaa laga rabaa marka dadka waa beri axmarjoog ku dhaqan inay noo inay ilaaliyaan